mahadsanid cawil cabdulaahi إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij wareed aan idinkugu soo gudbinayno la wareegitaanka bariire sawirro soo baxay mas-uul la waraystay iyo weeraro kale oo ku saabsan dagaalada دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dib ula wareegay bariire oo ka tirsan shabeellaha hoose wariyeheena cabdulaahi soomaali oo ka tirsan al-furqaan ayaa wax yar kadib kabixitaanka ciidamada dowladda federaal ka gaaray magaalada
iminka waxaan sii galayaa magaalada berire ee gobolka shabeellaha hoose magaalada saaka waxaa la wareegay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin sida xogtii ugu soo gaartay kadib markii xalay saqdhexe ciidamada dowladda federaalka ah ay ka carareen amaba cagaha wax ka dayeen iminka waxaa iga hor imaanaya mootooyin lagu wato waxyaabihii laga helay halkii ciidamada dowladda federaalka ay ku sugnaayeen waxaan arkayaa dad shacaba oo mootooyin ku wata joodariyaal ay ku seexan jireen ciidamada dowladda federaalka ah iminka waxaan soo galay gudaha magaalada beriire waxaa ii muuqanaya nin dhallinyaraa oo madaxa joodariya ku wata kaas oo ka yimiday halkaa ciidamada dowladda federaalka laga bixiyey meeshaanna laba haween ah ayaa waxa ay wataan sanduuq weyn halkan aan iminka soo istaagay joodariyo ayaa lagu rarayaa mootooyin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaleykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu haye maxamed cusmaan halkan aan joognaa waa beriire bal xaaladdeeda ka warran iminka xaaladdeeda maasha allah baa harakaday haysataa meesha ilaahay mahadle ilaahay laruuro ilaahay noo keena waaye alxamdu lilah ilaah mahad shukrillah waayahay haddaad tihiin dadka deegaanka alaabtan kala duwan ee aad gawaarida iyo mootooyinka ku raranaysaan maxay yihiin alaab oo nimanka murtadiinta ay ka tageen waaye haye maxay tahay marka alaabta joodariyaal iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo ay ka tageen ay ka carareen marka ciidamada xarakadu eh, ma qaadan maya alaabtan maadinkaa laydin fasa May- may- may- ciidamada halkaas iga fashay kulli haye een, maxaa dhibaataad ku qabteen ciidamada halkan joogay lurkooda dhibkooda ilaahay waa naga bixiye ilaahay naga fogeeye alxamdulilah ilaah ugu mahadinaynaa maxaa dhibaad ku qabteen marka mashid iyo dhur iyo dhib iyo raad iyo dha- ba- maaragtay naga kufsi iyo dhibaato iyo waxaas alxamdulilah haddana ilaahay waa noo la ruray harakadan meesha haysataa saaka maxaad dareemaysaa saaka nabadgelyo ballaaran maasha allah haye Ah.
aad aad aad aad baad umahadsanta magacaaga yalan cabdulle haye soo dhowow waa dhowahay maasha allah wilaayada maasha allah magaalada ayadaa la wareegtay maanta maanta oo maanta oo jimca ah maasha allah alxamdulilah boqol boqol waay magaalada dhib ma jiro Eh, wilaayada ayadaa gacanta ku haysa maanta alla alla ilaa sabiid ilaa Ma- mubaarak ilaa awdheegle ayadaa gacanta ku haysa maasha allah marka waa xarakada ku faraxsanahay waa ku faraxsanahay harakada guul allah siiye guul allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu Ah, khaniimo waay khaniimo alxamdulilah raashiin bariis baasto bariis bur ayuu nooc weye heradiyaale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga محمد مختار haye maxamed ku soo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan ما شاء الله والله مانت بريرة جوجنا هو شيء وها يمد إنا أو خنيمة أو بريرة أو مانت أقل واحد بدن هذا شيء محاكم.
بريس إيو maxaa ka mid waxay waa hesho بريس إيو بر إيو جودر إيو أسبون إيو وحاسة علي waxaase soo qaada ها ciidanka halkan jooga maxaa dhibaataad ku qabteen oo dowladda federaalka بسم الله كواسي كو أو إذن في أن معها لبات زائد أخو قبنا maxaa ka mid ah وحكمت هبين كست جندال بريد جيران
halkan waxaa yaala digsi weyn oo ah kii ciidamada dowladda federaalka ay raashinka eh, ku karsan jireen Een, s- soor ayaa haraadigeeda ku jira eh, xalay ay karsadeen waa hagaag iminkana waa sii soconaya waxaan sii aadayaa eh, dhanka eh, xerada iyo gudaha magaalada hadda waxaan joogaa magaalada geeskeed horteeda waxaa kasoo muuqda eh, gabar wadata een, joodar madaxa ku wadata nin kale oo caag wata jawaana wax ku wata nin sariir rayta madaxa ku wata asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام على السلام Eh, sariir rayta ah ayaad wadataa iyo sidoo kale nin isasiyeerna wada wadataa ها ها ها وسوق نيمست قال ذاك تكت Hey.
ها ما شاء الله marka ee, bal waan- aadna waad u dhididaysaa يا ها ودي ها نبت نواقبنا ما شاء الله goormay ka tagaan ciidanka dowladda federaalka halkan lix saac lix saac oo xalaya haa adigu maxaa dareenta marka wallaahi nabad iyo barwaaq iyo murugaa naga tagta murug baa idinka tagtay haa maxay taa sababta idinka tagtay murugta wallaahi alxamdulilah ulaas badan hayst ulaas alxamdulilah waa laisdhex maraya maasha allah hadda marka xorriyadaad haystaan alxamdulilah ilaahi mahadiis amniga kawar mal hadda xilligan suu yahay hay hay hay hay wallaahi wax la sheegi kar maan alxamdulilah ilaahi ma ilaahi u mahadnaqayna nin kale oo jiingado wata asagana waa idhaafay ee, alaab aanan nuuceeda garanaynin waa sii wata xataa isna waa ujeedaa magaalada weli cirfaan ka joogaa saldhigga ma aanan tegin halkaana alaab badanaan dhooban war halkaan bay dhooban tahay alaabtii ugu badneed halkaan bay dhooban tahay gawaari baa lagu raraya halkaan silig baa yaalla ciidamadu ay lahaayeen halkan kalena silig kalaa yaalla waa kuwan dhalinyaro kale oo iyaguna alaab badan wata hooyo waayeela ayadoona alaab culus sidaan u jeedaa sa- nin sanduuq wata asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wabarakaatu warhaye ورمانت إيش قضية غنيمة وكجرة غنيمة ولا يدب أرقى إلهي قاعد أذكر الله كده وطن كده ولا نوفر الحمد لله إلهي نعم ذي سواي magacaaga ما أيوة أبوكر haye een, marka maxaad maxaad halkan ka heshay وحان كهلا إيش قضية جوامو أو أي كتجان قالد إيو صندوقبو إيو إيش قضية بورصة وحبضنا كهلا ماشي haye wax badan baad ka heshay وحبضنا كهلا ما شاء الله saaxiibadan wax badan oo kala helay صاحب ذين وابك سيدرنا أيجنا adigu ee, deegaanka u magaaladana ديجان كان ها ديجان درس كيسنا هاي haye ee, waaye maxaa dhibaad ka qabteen ciidanka halkan joogay دب وينك قبل آت آت وبلارنا كقبل maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah ii sheegay argagaxi iyo waxyaalo maaragta sharciga aan ogoleena nagu samayn jireen maxaa ka mid ah waxaan sharcigu ogol naagaha duurka ay la galaayaan iyo xabadaha oo meel lahayn iyo maaragta qof muslimka loo loo fiirsanaynin oo maaragta eh, iska soo aadanayaan iyo marka waxaas ulaas weynaan ka qabnaaday marka een, maantay een, farxadan taagnahay maanta farxad aad u balaarina taagnahay alxamdulilah siad u aragtaan ciidanka xarakada shabaab almujaahidiin idinla jooga aaday u mahadsan yihiin aaday u wanaagsan aaday u mahadsan yihiin maasha allah guul ilaahay ha siiyo asalaamu calaykum sababtiyow haye ee, magacaaga aadan mustaf miyow haye ilaahay nimadas maxaad halkan ka heshay joodira sasanyeer barkan alxamdulilah haye haa oo maxaa sidaa saa sababta u wala qaaday qaniim lew qanimo waay haa بشارة إلهي شين bishaan ilaahay shaan nicm ilaahay shaan waay بشارة بشارة
waagaag halkan waxaa taalla rasaas fara badan oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ah waa waa noocee dhishii kamid ah halkan waxaa yaalla boorsooyin ee, waxaa yaalla ee, tuutayaal een, sa- sanduuqyo rasaas kolley ku jirto waxaa kaloo muuqda koba ciidamada iminka waxaan marayaa buundada een, berira korkeeda waa buundo muhiima oo ciidamada dowladda federaalka ay ilaalinayeen dadweyne aad u fara badan ayaa maraya ee, xerada ciidamada ayay kala yimaadeen ee, waxyaabo kala duwan oo ay ka soo rarteen cagaf cagafna way maraysaa ee, runtii meeshaan maanta waxaa ka jirta een, xasilooni waxaana dadka deegaanku ay sheegayaan in ay dhibaatooyin ku qabeen ciidamada dowladda federaalka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haye maxaad wadataa Ya. maxay tahay alaabtu haye een, maxaa ka mid a waxaad sidid معقول يميت haye waad mahadsantahay haye ee, magacaaga عبد حاج cabdi xaaji ee, maxaad wadataa هبوذا أرى مأون haye آه sawirkii sawirkii waxoogaha soo galaya oo yar Een, waayahay een, cabdi xaaji maxaad wadataa هبوذا أرى مأون أو أو بلغس أي haye een, marka xageed ka soo qaadata alaabtan هردها إنه بريش haye marka ma- maxay tahay een, sideed u aragtaa يا sidee u aragtaa qalabkan inaad meeshan jaanis ku hesho maanta ما شاء الله فرد وي waa qurxan tahay asalaamu calaykum عليكم السلام haye ee, magacaaga إبراهيم واي haye ibraahim een, maxaad wadataa يا maxaad wadataa أقل أيق معاه واي ya أيق أيو أيو أنت بلغسه alaabtaanaad wadataa ها haye een, يا xageed ka hesho أنت بريش biraad ka hesho Ah.
waa mahadsantahay Ama la arka ba- halkan aan ku sugana waa xerada ciidamada dowladda federaalka ah ee, dadka deegaanka ayaa waxay duminayaan ee, difaacyadii ee, si ay u qaataan qalabka yaalla Een, waxaan arkayaa nin een, bir ku garaacaya een, jiingad si ayadii alwaax u kala fujiyo ee, dabadeedna qalabka meesha yaalla uu u qaato meeshaan waxaa maraysa hooyo ee, santuuq iyo caagag iyo qalab kale intaba wadata Een, oo runtii waxa ay ka mid yihiin dadka deegaanku ee, kuwa maanta qaadanaya qalabkii ciidamada dowladda federaalka ah halkani waa gudaha xerada ciidamada dowladda federaalka ah ee beriir ciidamada ayaa xalay saq dhexe ka cararay halkan markii ay ka shakiyeen in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay soo weeraraan hadda waxaa horteeda maraya wiil dildilanaya fuusto ciidamada dowladda federaalka ay lahaayeen
mu'asasada alkataayib ayaa baahisay sawiro ku saabsan la wareegitaanka magaalada bariire waxaana isha soo mariyey waryaheena maxamed shiikh waad mahadsan tahay cabdalle mukhtaar ramadaan mubaarak ayaan ku leeyahay gabaldhicii maanta mu'asasada warbaahineed ee alkataayib kuna hadashaafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawiro muujinaya la wareegitaanka deegaanka bariire oo u dhow degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose halkaasoo habeenimadii xalay ay isaga holeeleen ciidamada dowladda federaalka baqdin ay ka qabeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab awgeed inay soo weeraraan oo ay cagta mariyaan sidaba saaxiibadooda ku sugnaa deegaanada awdheegle iyo sabiid oo kale sawiradan ayaa gaaraya ku dhowaad labaatan sawir kuwaasoo ku tusaya la wareegitaanka deegaanka bariire sawirka koowaad waxa uu muujinayaa buundada weyn ee deegaankaasi marta taas oo ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab buundada ayaa waxa ay ka muuqataa duruuf aad u xoogan iyadoona intii ay haysteen ciidamada dowladda federaalk aysan dayactir xitaa haba yaraata aysan ku samayn sidoo kale sawirka labaad waxaa ka soo muuqanaya difaacyo aad u waaweyn oo ay samaysteen ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ku yaala meel ka yara baxsan magaalada sidaan is leeyahay sidoo kalena ciidamada dowladda federaalka ay dhufiysyo ka dhisteen dhulbeerad aad u badan oo ay leeyihiin dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka bariire markan waxaa ii muuqanaya dagaalyahan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sita raayada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam isagoona kor ululaya dagaalyahankan ayaa ku hubaysan qoriga e k haatan waxaan u jeedaa mid ka mid ah bacwooyinka balaastiga biyaha ciidanka ay ku shubtaan taasoo ay ku jiraan biyo aad u badan sida muuqata maadaama ciidamada dowladda federaalka xilli habeennimo ah ay ka carreen xitaa xirada hareeraheeda kuma yaalaan hal geed waayo ciidamada dowladda federaalka ayaa guray oo dhul kala samey iyagoona ka baqaya inay u soo dugaashaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasna ay ku gumaadaan saasooy tahayna way isaga careen habeennimadii xalay saqdhexe iyagoo ka baqaya inay soo weeraraan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa ii muuqanaya dagaalyahan ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab oo raayada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam ka dultaagay mid ka mid ah dhufeysyada waaweyn ee ay fuulayeen ilaalada ciidamada dowladda federaalk oo xirada waardeynayay difaacan haddii aan sawir kooban ka bixi waa difaac ku yaala dhinaca ka mid a xirada wuxuuna u dheeryahay xagga sare xirada markaad fiirisay dhinac weliba waxaa ku yaala difaacyo waaweyn oo aan lasoo tallaabi karin taasoo ciidamada dowladda federaalka ay uga gaashaamanayeen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan kamerada alkataib ayaa soo qabanaysa buundada weyn ee deegaanka bariire ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo ay la wareegeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab buundada waxaa dul taagan laba askari oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo sida ii muuqata baaritaano dheeraad ah ka samaynaya intaad hudi jirta cabdalla daawashada sawirada ay baahisay galabta mu'asasada warbaahineed ee alkataib kuna hadashaafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagana soo qaaday deegaanka bariire ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal la-aan waxaad ku arkaysaa dadka deegaanka oo isugu soo baxay goob fagaare ah kuwaasoo u tahniyadeynaya oo soo dhoweynaya weji furnaana kusoo dhoweynaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ii muuqanaya caruur iyo cirole soo dhoweynaya mujaahidiinta al-shabaab dadka ayaa wejiyadooda laga dareemayaa farxad aan lasoo kobi karin iyadoona ay tagbiirsanayaan oo gacanta xagga sar u taagayaan halkan ka warramaya waa bartamaha deegaanka bariire oo ay dadka iskugu soo baxeen waxaa sawirkan ka soo muuqanaya mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta ee ku yaala deegaanka sawiradan ayaa aada ugu baahaya cabdalle mukhtaar baraha bulshada si gaar ah aaladaha facebookga iyo telegramka kuwaasoo dadka iskula dhex marayaan waxayna muujinayaan habaacsanaanta amni iyo baqdiinta ay ka qabaan ciidamada dowladda federaalka mar weliba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maalmihii lasoo dhaafay lasoo baxay dardar xoogan oo ay ku xasminayeen xerooyinka ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo khasaarooyin aan la dhayalsan karin gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka beriire waan usoo laaban doonaa haddaan milicsano dhanka gobolka shabeellaha dhexe waxaa la baahiyey sawiro caddeen oo ah in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen deegaanka guulane oo hoostaga degmada aadan yabaal alkataayib ayaa baahisay sawirada deegaanka guulane oo ka tirsan walaayada shabeellaha dhexe kaasooy shalay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay halkaasi isaga carareen ciidankii dowladda federaalk ee ku sugnaa iyagoo ka baqdin qaba inay la kulmaan wax la mid ah wixii ku dhacay saaxiibadooda ku sugnaa jiidaha hore ee dagaalka kuwaasoo u qaybsamay wax la dilay wax la dhaawacay iyo kuwo maxaabiis ahaan gacanta uu galay ciidamada mujaahidiinta sawirada alkataayib soo saartay ayaa gaaraya ku dhowaad labaatan sawir kuwaasoo lagu soo bandhigayo sida ay ciidamada mujaahidiinta ay gudaha u galeen deegaanka guulane waxaana qaybaha hore ee sawirada lagu arkayaa ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata raayada tawxiidka kuna garwaaxeedsan hubka noocyadiisa kala duwan oo ay barbar socdaan gawaarida dagaalka kuwaasoo ku dhex soconaya gudaha magaalada waxaad sawirada ku arki kartaa ciidanka mujaahidiinta oo salaamaya dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanka guulane sidoo kalena la sheekaysanaya kuwaas oo iyaguna dhankooda soo dhoweynaya mujaahidiinta dhanka kalena bulshada ayaa wejiyadooda laga dareemayaa farxad aada u ballaaran iyagoona u muuqda kuwo aada ugu faraxsan inay deegaanka soo gaaraan ciidamada mujaahidiinta beriire haddaan mar kale ku laabanno dad ayaa u imaaday si ay u arkaan magaalada oo ka xor ah ciidamada dowladda federaalka waxaana ay dadku ka soo socdaalayaan deegaano derisla ah magaalada iyo tuulooyinka iyagoo ku faraxsan jabka ciidamada dowladda federaalka waxaa xerada saacado ka hor booqday waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waxaana wareystay cabdulaahi soomaali
halkan waa gudaha magaalada beriire ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saaka gacankuhaynteeda loo wareegay ka gadaal markii xal saqdhexe ay ka guureeyeen ciidamada dowladda federaalka ah ciidanka dowladda federaalka ayaa waxay ka baqeen in ay soo weeraraan kuwa xarakada shabaabulmujaahidiin ka gadaal dagaal shalay ka dhacay deegaanka sabiid oo lagula wareegay halkaasi gacankuhayntiisa islamarkaasina xarakada shabaabulmujaahidiin ay maamulayso ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay ka baqeen weerar kaga yimaada xarakada shabaabulmujaahidiin hadda deegaanka waxaa ka jirta xorriyad dadweynaha ayaa waxa ay guranayaan agabkii iyo qalab kala duwan oo ciidamada dowladda federaalk oo halkan uga carareen waxaa hadda ii muuqanaya dhallinyaro webiga ku dabaalanaya iyo weliba hooyooyin iyo rag kale oo qalab kala duwan ximbaarsan dadku waa kuwa aada u faraxsan waxaanay sheegayaan in muddo ay dulaysanayeen ciidamada dowladda federaalka iminkana xorriyad taam ah ay dareemayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga محمد مختار haye maxamed kusoo dhawow idaacad islaamiga alfurqaan ما شاء الله والله maanta bariira joognaa hooshey waxaa u imid inaa oo khaniimo oo bariira oo maanta aqal wax badanna hashay maxaa ka mid waxyaabaha hesho bariis iyo bur iyo joodur iyo usbuun iyo waxaasa halay waxaasa soo qaada haa ciidanka halkan jooga maxaa dhibaataad ku qabteen oo dowladda federaalka بسم الله kuwaasay kuwa oo iidan fiican ma aha dhibaata zaa'id ah ku qabna maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah habeen kasta gandaal bay ridi jiraan Haye. halkan waxaa yaala digsi weyn oo ah kii ciidamada dowladda federaalka ay raashinka ee, ku karsan jireen Een, s- soor ayaa haraadigeeda ku jira ee, xalay ay karsadeen waa hagaag iminkana waa sii soconaya waxaan sii aadayaa ee, dhanka ee, xerada iyo gudaha magaalada horteeda waxaa kasoo muuqda ee, gabar wadata een, joodar madaxa ku wadata nin kale oo caag wata jawaanna wax ku wata nin sariir rayta madaxa ku wata asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعلى السلام وعلى السلام Ee, sariir rayta ah ayaad wadataa iyo sidoo kalena esasiyeerna wada wadataa ها ها ها وسوق نيمست قالوا ذاك تكت Haye.
ها ما شاء الله marka ee, bal waan- aadna waad u dhididaysaa يا ها وأودي ها نود نواقبنا ما شاء الله goormay ka tageen ciidanka dowladda federaalka halkan لحسع لحسع oo xalay ah ها adigu maxaa dareenta markaa والله نود يا برواقي ملوقا أنا تكت murug baa idinka tagtay ها maxay tahay sababta idinka tagtay murugta والله الحمد لله ولاس بداني هاست ولاس الحمد لله والس أحمر ويا ما شاء الله hadda marka xorriyadaad haystaan ها، الحمد لله إلهي ما حديث amniga ka warmal hadda xilligan sugaya هاي هاي هاي هاي والله وحل شيء قرمان الحمد لله إلهي ما إلهي ما حدنا غينا nin kale oo jiingado wata asagana waa idhaafay ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin iyo dadweynaha ayaa isdhex galay waxaadna arkaysaa iyaga oo wada faraxsan islamarkaana qaarkood ay sheekaysanayaan waxaa sidoo kale halkan aan ku arkay gaadiid lagu raranayo agabkii iyo qalabkii ciidamada dowladda federaalka ay lahaayeen ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa la ii sheegay inay iyaguna gacanta ku dhigeen rasaas fara badan oo kala duwan oo ciidamada dowladda federaalka ay lahaayeen beriire waa magaalo ku fadhida dhulbeereed muhiim ah waxaana iminka soo aaday dhanka geedaha cambayaasha ah ee waaweyn oo magaalada ku yaala meel horteyda waxaa ka muuqda dadweyne aad u fara badan oo dhooban oo guryaha ka soo baxay si ay u indhe-indheeyaan bal sida magaalada xaalkeedu uu yahay maadaama xala saqdhexe ay ciidamadii dowladda federaalka halkan ka tageen dadka deegaanku waxay ii sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ahu ay had walba xabada ku ridi jireen islamarkaasina taas ay dhibaato ku ahayd haweenkana ay ka kufsi jireen shalay subax ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaal kula wareegay deegaanka sabiid oo u dhexeeya afgooye iyo beriire toddobaad muddo laga joogana ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin sidoo kale waxay la wareegeen magaalada istaraatiijiga ee owdheegle saddexda buundo ee ku kala yaalla beriire owdheegle iyo sabiid waxaa gacanta ku haya iminka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin arrinkaana wuxuu dhabarjab xoogla ku yahay dowladda federaalka oo dagaalla ay kaga furan yihiin meelo kala duwan islamarkaasina gobolka shabeellaha dhexe meelo badan oo kamid a lagala wareegay halka gobolkan shabeellaha hoosena sida muuqata dagaalku uu si dardarla uga socdo xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa u muuqata inay u soo jeesatay in ay goboladan ka saarto dowladda federaalka ah waxaana suuragala in ay meelo kale sii haminayso oo muqdisho ku jirto cabdulahi soomaali idaacadda islaamiga alfurqaan beriir mahadsanid cabdulaahi qaybaha dambe ee barnaamij wareedka ayaan ku dhownahaye faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen askarta maamulka koonfur galbeed oo dhaqdhaqaaq ka waday duleedka magaalada baydhabo dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay maanta weerareen ciidanka maamulka la baxay koonfur galbeed ee ku hoos jira dowladda xabashida etoobiya kuwaasoo dhaqdhaqaaq ka waday agagarka saldhigga mukuudo oo ku yaala duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana weerarkani dhegta dhiigga loogu daray afar askari halka lagu dhaawacay toddoba kale weerarkan ayaana ku soo aadaya iyadoo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ay weeraro xoogan ku qaadeen saldhigyo askarta koonfur galbeed ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka baay ugu dambeyntii cabsi xoogan ayay dareemayaan dadka dowladda federaalka u shaqeeya ee ku sugan magaalada muqdisho jawaahir baarqab oo ka tirsan ururka haweenka dowladda federaalka oo ka hor hadlaysay goob uu joogay xamse cabdi barre ayaa waxa ay tiri waxaa socotay maalmahan in afka nalagu qaxiyo oo la yidhaahdo waa kuwaan way yimaadeen waa soo galeen waa sii socdaan waxaa laga yaabaa markaad aragtid dadaa ku soo waca waxaa lagu leeyahay magaaladii xildhibaanada iyo dadkao dhan waa soo baxeen waa lagu soo kala tegay soo carara wax lala yaabay noqotay oo aad iyo aad looga xumaado waxaa noo soo baxday qaraxii maalintii dhaweyto social mediaha markaa geshid guriga siduu u dumay intee laga soo galay uma jeedaan madaxweynihii dhammaa ee jamhuuriyaddii ciidankiisa waddada loo galay wuu noo badbaaday alxamdulilah qof dhahaysana maana arkin laakiin su-aasha isweydiinaya waxay ahayd caawa ciidamadii caawa nabad sugidii caawa maamulkii caawa hebel raggii waa baxeen gabdhow maxaa inoo xala ma indhahaan ka daawanaynaa oo maxaa layidhaan leenahay mase waa ka daba tegaynaa mudane ra-iisul wasaarihii waa kanay maxaan maxaan leenahay ra-iisul wasaare gabdhuhu dhaqaala ma leh laakiin raggu hadday diyaarada raaceen oo ayagu ay baabuur qaateen wasiiradeen iyo guddoomiyaheenna way fadhidaaye hanala anba bixiyo bartay tageen waa tegi karnaa intaan hadday caawa siday u fadhiyaan oo aan caawa ra-iisul wasaareheen ula fadhinno habeen dambe aan madaxweynaha cadalo ula fadhiisanno way caddaanee inaan magaaladan laga qaxaynin waxaan rabnaa inta cararayso aaminsan inaan qaxayno ka baxa dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamij wareedkii aad fiidkan kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamij midkan la mid ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu